الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد iyadoo guud ahaan maanta dadka muslimiinta ay u dabaaldegayaan ciidda carafada ayaa meelaha dabaaldegan uu ka dhacay waxaa ka mid a magaalada gaarisa goobaha maanta dadka muslimiinta ee ku nool magaalada gaarisa ay ku tukadeen ayaa waxaa ka mid a garoonka jenaraal maxamuud ee ku yaala bartamaha magaalada dadkii kusoo tukaday halkan iyo guud ahaanba muslimiinta ee waxay culummada kula dardaarmeen inay alla kacabsiga ku dadaalaan sheekh cabdulaahi cusmaan buulo oo ka mid a culimada magaalada gaarisa ayaa dadka u sharaxay waxyaabaha laga doonaya inay maantaoo kale sameeyaan isagoona sidoo kale sheekha reer gaarisa ugu baaqay inay nabadgelyada xoogga saaraan maanta waxaan samayno waxa ugu badan ugu wanaag ugu horeeya inaan rabbi weynayno takbiirta aan badinno wa kaana salafu asxaabu rasuulillahi sal allahu alay wasalam nin walba inuu gaarkiisuu kor ugu dhawaaqahaye wax lisa sugayaba ma aha ruux laga sugiba ma laha nin walba sidiisa ayuu codkiisa u gudanhayey markaasaa codku isku dhacahayey ruuxa hadduu fadhiyo iyo hadduu taagan yahay dhammaan iyo hadduu socdo allahu akbartaas ayaa ahayd midda keliya ah ee lagu wardinhayo ayaa ahayd marka midda ugu fadli badan ee maanta aanu samayno een ku dhawaaqno ficilkeenna iyo qowlkeennaba ayaa ka mid ah laba ragcoodan tukanaha ka mid a ka mid a waxyaalaha maanta ugu fadli badan maaragtay waxa la suubinhayo ay suubinhayaan dadka dhiig la daadiyo oo laiskugu dembi dhaafaya waxaa weeyo adaaxida waa xoolaha lagu carafaysan haysan inaga u naqaano u dhahno siduu rabbi inoogu necbeeyey si khaas ahaan si gaar ahaaneed reegaaris baa noola jeedaa reegaarisoo nabadda nabadda maaragtay nabadda alla inay siiyeen necooyinku waan weeye wasalaamatu alaa yacdulhaa shay nabadgelyo wax u dhigma ma laha nabadgelyo wax u dhigma ma laha nabadda ha lagu dadaalo nabadda ha lagu dadaalo daalimiinta ha la qabto dadku wada daalimiin ma aha sidoo kale barasaabkii hore ee gaarisa nadiif jaamac aadam oo asna halkan ku tukaday ayaa dadka reer gaarisa ugu baaqay inay nabadgelyada ku dadaalaan maadaama doorashada uu wakhti kooban ka harsan yahay
oo aan muslimiinta aan la tukaday ilaahay hanaga aqbalo midda kale waxaan leenahay dadka waan ugu baaqaynaa maadaama ay tahay ciiddii ugu dambaysay intaan weli elashanku aan la gelin waxaan halkan baaqi jeedinayaa oo aan muslimiinta ku boorinayaa in doorashada soo socoto si nabadgelye ah in loo guto si ay ku jirto maaragtay tolnimo walaalnimo ehelnimo oo aan la iskhilaafin oo xumaanta la iska ilaaliyo oo culays la iska ilaaliyo oo dadka aan isku dirin siyaasiyiinta waxaa leeyahay kura way imaan weyna tegi
dhanka kale qaar ka mid ah shacabkii kusoo tukaday garoonka weyn ee jenaraal maxamuud ayaa iyaguna farxadooda ciidda maanta la wadaageen warbaahinta ista waxaan salaamayaa jamac ahaan muslimiinta weliba khaasatan kuwa gaarisa ku nool midda kale waxaa waaye election baa jiraa electionkana nin unbaa uun soo geli hal marna waa tegiyoo kuradaadaad ridi dadka waxaan ka codsan haynaa dadka xidid iyo xigaal baa leeyahaa dadka waa muslim waxaan ka codsanaynaa nabad intay shaqadooda ay ku qabsadoon oo nin soo geli doona daraaddiis lagu keel tegin gabarna lagu furin bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa hiba axmed gaho alxamdulilah waxaa idin leenahay dhammaan muslimiinta meel walboo joogtaan min alcaayidiin min alfaa'iziin kulli caam wa antum bialfi khayr biidni illaahi albaari magacayga waa ayaan mahad waxaan idin leeyahay kulli caam wa antum bilkhayr ciid mubaarak anigoo magacaygu yahay ansaari sheekh maxamed oo ku magac dheer xamsa aad iyo aad ayaan maanta ugu faraxsannahay ciidda waxaan u hambalyaynaya dhammaan ummadda muslimiinta meel walbay joogaan ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr magaciga waa nuur isaaq wasaar ciid mubaarak ayaan leenahay reegaaris dhammaan kullu caam wa antum bilkhayr si fiican ayaan u ciidnay ciid wanaagsan ayaan dhammaantiinna wada leenahay bishaar axmed dhaqane warbaahinta star garisa